galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah sagaal iyo labaatanka bisha agost sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
waxyaaba aad ku maal doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska konton iyo toddoba guuradii ka soo wareegatay soo bixii lagu taageerayo xuquuqda madaniga ee dadka madow ee maraykanka oo shalayto lagu qabtay caasimadda washington
wax badan baa iska bedelay runtii konton iyo toddoba sano kadib wakhtigana hadda xadarka lagu jiro laakiin dhibaatooyinka qaarkood ayaa weli taagan kuwa maanta ugu faraha badan ee taagan waxay tahay in dadkan madowga ah ay tirsanayaan weli in aysan helin xuquuqdii dhaqaalaha oo kale si la siman sida kuwa caddaanka ah waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir madaxweyne donald trump ayaa lagu wadaa in uu maanta booqdo gobolka louisiana iyo gobolka kale ee deriska la ah ee texas halkaas oo ay duufaanta laura uga tagtay khasaaro naf iyo maalba leh trump ayaa wariyaashu u sheegay in uu mar ka fikiray joojinta munaasabadii uu khamiistii ku aqbalay musharaxnimadiisa xilka madaxtinimada ee doorashada soo socota sababo la xiriira duufaanta duufaanta laura ayaa hadda joogsatay waxaana dadku ay bilaabeen inay iska xaaqaan qashinka iyo burburka ay uga tagtay xaafadahooda laakiin saraakiisha ayaa ka digaya in dadka aysan ku soo laaban deegaanada dhaca xeebaha louisiana sababtoo ah waxa ay muddo toddobaadyo ah wajihi karaan koronto la-aan xilli jawiga uu hadda aada u kulul yahay duufaanta ayaa dishay ilaa iyo afar iyo toban qof kalabar waxaa saraakiisha ay sheegeen inay u dhinteen sunta carbon monoxide-ka kadib markii ay shiteen motooro aanan hagaagsanayn warbaahinta dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in maanta uu madaxweynaha dalkaasi ahna amiirka magaalada abudabi khaliifa bin zayid al nahyan uu qaaday xayiraaddii dhinaca dhaqaalaha ee uu dalkaasi ku hayay israa'iil tallaabadan ayaa waddada u xaaraysa heshiisyo dhinaca ganacsiga ah oo la filayo inay wada gaaraan israa'iil iyo imaaraadka carabta taasoo qayb ka ah caadiyeynta xiriir diblomaasiyadeed oo ay dhowaan labada dhinac sheegeen inay gaari doonaan israa'iil iyo isutaga imaaraadka carabta ayaa saddex iyo tobankii bishan sheegay inay yeelan doonaan xiriir diblomaasiyadeed kadib markii uu labada dhinac dhexdhexaadiyey madaxweyne donald trump go-aanka ka soo baxay imaaraadka ayaa ku soo beegmay xilli ay diyaaradda sidata calanka israa'iil ee el al israa'iil ay isu diyaarinayso duulimaadyo toos ah oo ay ku tegi doonto inta u dhexaysa magaalooyinka tel abiif iyo abudabi dalkan maraykanka waxaa xalay ku geeriyooday chatwill bosman oo ahaa aktarkii jilay filimka caanka noqday ee black panther kadib markii uu muddo afar sano ah la halgamayay xanuunka kansarka qoraal xalay lasoo dhigay baryihiisa facebook iyo twitter ayaa lagu sheegay in bosman oo xirfadihiisa filinjiliinka kasoo bilaabay musalsalo t v-ga laga daawaday oo ay ka mid ahaayeen third watch low and order iyo air uu ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala magaalada los angeles iyadoo ay ku hareereysnaayeen xubnaha qoyskiisa bosman ayaa filimkiisii ugu horeeya ee uu atooro ka noqda uu ahaa filimka the express ee soo baxay sanadkii labada kun iyo sideedii kadibna wuxa uu daba dhigay dhowr kale oo aada caan uga noqday dalkan laakiin waxa uu si aada ugu soo caan baxay filimka black panther oo noqday filimkii ugu horeeyey oo aan si caadi ahayn u guuleysta kaasoo jilayaashana ay intooda badanba ahaayeen bulshada madow ee maraykanka black panther oo soo baxay sanadka labada kun sideed iyo tobankii ayaa soo xareeyay lacag ka badan hal bilyan oo dollar ugu dambeyntiina turkiga ayaa sheegay in labada toddobaad ee soo socota uu dhoolatus milatari ku qaban doono dhinaca waqooyi galbeed ee jasiiradda qubros xilli ay sii kordhayso xiisadda kala dhexaysa griiga taas oo ku saabsan muran ka taagan sheegashada xuquuqda sahminta ee bariga badda mediteraneanka murankan muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeya turkiga iyo griiga oo labaduba ka tirsan isbahaysiga neto ayaa sii kordhay kadib markii labada dal ay heshiisyo isdiidan oo dhinaca xuduudahooda badda ah ay la kala saxiixdeen dalalka libiya iyo masar kadib markii uu turkigu bishan markab sahan uu u diray biyaha lagu murunsan yahay labada dhinacba waxay qabteen leeliyo milatari oo ka dhacay bariga badda mediteraneanka taasi oo muujinaysa suurtagalnimada muranka ka dhexeeya in uu isu bedelo iska horimaad dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa
aad buu umahadsanyahay nuur xasan nuur oo warkaa noo akhrinayay aan ku horrayna kumanaan dadweynaha maraykanka ayaa jimcihii shalay waxay isugu soo baxeen caasimadda washington iyaga oo xusaya sanad guuradii konton iyo toddobaad ee ka soo wareegatay isu soo bixii taariikhiga ahaa ee ay dadka madow ee maraykanka ah ay ku dalbanayeen cadaalad iyo sinaan socodkaasi oo markaas uu hogaaminayay martin luther king ayaa waxa uu ka jeediyey khudbad uu ku cabirayey inuu ku riyoonayo dal loo siman yahay warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo hayaa xuseen barre aadan dadweynaha maraykanka ayaa ka qayb galay isu soo bax shalay ka dhacay magaalada washington ee caasimadda maraykanka iyagoo isugu yimid fagaaraha u dhow taalada taariikhiga ah ee lagu maamuuso madaxweynihii hore maraykanka abraham lincoln haddaba waa maxay ujeedada ka dambaysa isu soo baxan loo dabaaldegayo waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya cabdicasiis saalax cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka taariikhdu markay ahayd kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii bishii augost sideed iyo labaatankeedii waxaa ka dhacay caasimadda washington ee dalka maraykanka ah socod ama isku soo bax aada u ballaadhan oo loogu magac daray socodkii washington ama socodkii weynaa ee washington kaas oo lagu tilmaamo inuu ahaa isku soo bixii ama socodkii abid ugu ballaadhnaa ee noociisa ah marka laga hadlayo socodka ama isku soo baxa siyaasadda ama loogu doodayo xuquuqda biniaadanka isku soo baxaasi ujeedadiisu waxay ahayd in loogu doodo xorriyadda ama xuquuqda ay leeyihiin dadka madowga ah african americanka loo yaqaano gaar ahaan dhinaca shaqooyinka iyo cadaaladda waxaa la tilmaamaa isku soo baxa qabanqaabadiisa inay iska kaashadeen hogaamiyayaal kala duwan oo dhinaca ururada ardayda ururada xuquuqda biniaadanka u dooda ururada shaqaale inay iska kaashadeen qabanqaabada socdaalkaas oo muddo ay soo wadeen inkastoo fikradda guud ee ururka ee isku soo baxaasi la sheego inuu lahaa nin la ohan jiray philip randolf uu lahaa fikradda isku soo baxaasi natiijooyinkii ka dhashay ama waxyaabaha ka soo baxay isku soo baxaas aadka u ballaadhan waxaa la sheegaa inay inuu sabab u ahaa ama uu gadaal ka riixay sharci markaa dowladdii jirtay ee kennedy ay rabtay inay mariso kongaresska sharcigaas oo loo yaqaanay civil rights act oo ah maaragtay sharci u dooda xuquuqda biniaadanka in uu ururkaas isku soo baxaas ballaarhani uu qeyb ka ahaa gadaal ka riixay inuu la mariyo ama uu hirgalo ama dhaqan galo sharcigaasi waxyaabaha lagu xasuusto isku soo baxa weyn ee ka dhacay maalinkaas waxa uu ahaa khudbad aada u caanbaxday oo uu ka jeediyey martin luther king junior oo halgamaa weyn oo ku caanbaxay qarnigii labaatanaad u dagaalanka ama u doodidda xuquuqda dadka madowga ah dadka maraykanka ee madoow ayaa marxalado kala duwan soo maray si ay uga xoroobaan addoonsiga islamarkaana ay u helaan xuquuq la siman dadka kale ee maraykanka ah arrimaha dhinaca sharciga ah ee ay u holgamayeen dadka madoow ayaa waxaa faahfaahin ka bixinaya garyaqaan amiin haaruun oo ku sugan gobolka minnesota waktigaas waxaa jiray waxyaalo badan oo maaragtay sharci qoran ah iyo sharci aan qornayn oo maaragtay ay bulshadu kula dhaqmayso dadka madow waxaa ka mid ahaa waktigaasi in makhaayadaha meelaha laga cuno hoteelada basaska la raaco ama gaadiidka dadweynaha in ay dadka madowga ama gadaal la fadhiisan jiray ama meelo gooni ah oo ka liita meelaha dadka cadaanka ee dhigoodii ay fadhiistaan oo kale ama wax ka cunaan musqulaha oo kale sidoo kale meelaha biyaha laga cabo ee ku yaala maarata goobaha dadweynaha waxaasoo dhan ayaa jiray waxaa kaloo jiray mataqaanaa in sharciyo aan qorayn oo markaasi maaragtay ilmaha oo kale iskuullada inay wada aadaan way iska adkaan jirtay inkasta oo dhowr sano waktigaa ka hor laga soo saaray maxkamadda maaragtay dastuuriga dalkan ay ka soo saartay inay sharci darro tahay iskuulladu inay kala qoqoban yihiin haddana waa macnaha community community kasta ama maaragtay bulsho kasta meeshay degan tahay waxaa jiray adeyg badan ayaa ka jiray magaalooyinka iyo tuulooyinka waktigaas waxay ka cabanayeen in ay dadka ay helaan sharciga qorana lagu wada dhaqmo dadka madowna laga daayo cunsuriyeynta iyo faquuqa faraha badana lagu hayay wax badan baa iska bedelay runtii konton iyo toban sano kadib waktigana hadda xadarka lagu jiro laakiin dhibaatooyinka qaarkood ayaa weli taagan kuwa maanta ugu faraha badan ee taagan waxay tahay in dadkan madowga ah ay tirsanayaan weli in aysan helin xuquuqdii dhaqaalaha oo kale si la siman sida kuwa caddaanka ah oo maaragtay weli aysan shaqooyin wanaagsan helin weli aysan guryo fiican helin weli maaragtay adeegyada dowladda oo kale aysan si fiican u helin weli laamaha ammaanka oo kale iyaga inay ku taagan yihiin gaar ahaan boliiska magaalooyinka kale cabasho badan baa ka jirta waxaana wada ogsoonnahay hadda intii muddo ahba inay jireen dhaqdhaqaaqyo fara badan oo ka dhidhinaya markii cajalado fara badan iyo videos fara badan lasoo dhigay baraha bulshada kuwaasoo tusinaya booliiska oo tacadiyo ay ka mid yihiin dil kula kacaya dad madow ah isu soo baxa sanadkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo maraykanka ay ka jiraan rabshado iyo iska hor imaadiyo u dhexeeya booliska iyo dadka ka cadhooday dilka uu boolisku u geysto dadka madowga ah munaasabadda shalay ayaa lagu marti qaaday inay ka hadlaan dhammaan qaraabada dadkii ku dhintay gacanta booliska aaday u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay
haatan austreeliya waxbarashada iskuullada ee magaalada melbourne ee dalka australia ayaa sanadkan noqday mid inteeda badan ay guryaha ardaydu ku qaadanayaan maadaama weli bandow iyo xayiraadba ay saaran tahay gobolka victoria iskuullada ayay ahayd in dib loogu noqdo labaatankii bishan agoost laakiin waxaa dib loo dhigay ilaa saddex iyo tobanka bisha soo socota ee sebtembar haddaba wariyaha v o a ee australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ardayda soomaalida ay ku yeelatay waxbarashadooda sanadkan ayaa ah sanad aada ugu adag guud ahaan waalidiinta reer victoria gaar ahaan soomaalida oo ay qoysas badani ka kooban yihiin kuna adag tahay inay waxbarashada qaabka onlineka ah ay kaga caawiyaan ardadooda iskuullada waxaa lagu jiraa sanad dugsiyeedkii saddexaad oo guryaha intooda badan waxbarashadu lagu qaatay maxamed xasan garabey waa macallin wax ka dhiga mid ka mid ah iskuullada magaalada melbourne
iskuulladu victoria sanadkan wakti waxay mareen aada iyo aada u dhib badan iskuulladu markii maaragtay normally western countries iskuullada wuxuu u kala jabsan yahay waa afar term waa term one term two term three term four oo midkiiba saddex saddex bilood ah marka term oneki markuu sanadka bilaabmaday january february oo iskuulku iskuulladu ka haray adugu laba sbuuc camal ayaa coronavirus maaragtay u bilaabmaday wadankan magaaladan melbourne victoria markaasaa iskuuladii la xiray waa february ilaa iyo february ilaa iyo hadda waxaa lagu jiraa lockdown oo guryaha lagu jiraa waxbarashadii waxay ka socotaa online muxuu ahaa marka waxbarashadu sanadkan sanad aada iyo aada u dhib badan u noqday arday badan special arday waxaa jirto sanadkan dhameen rabi oo maaragtay nidaam ku socday nidaamkaas oo ah wixii ka horeey also ku socon jireen oo ah maaragtay inay dhameeyaan buundooyinkaas laga qaato jaamacadaha ay ku maaragtay ku galaan marka wixii dhanbaa si ah sanadkan marka waa hadda waxaana anaku magaalada victoria magaalada keliya oo xiran australia haddii la fiiriyo arrintaasa ka jirto waxbarashadii caqabado badan bay oosoo leedahay oo maaragtay waalidiintii ilmihii waxba ma u dhigi karaan waxba kama caawin karaan bcause macalinku also only ma dhigo waxbarashada markuu ilmaha u dhigo also waxaa jiro explaining explaining waxaa jiro maaragtay showing tusaaleyn waxaa jiro wakti uu ilmaha la fadhiisto macalinka oo wakti u siiyo marka hadda waa online smartka ayaan cunugona badanaa maba soo galaba hadda anigu macalin ahay ilmo waxaa arkeysaa inay meesha waa bcause badanaa maa arkeys kaamaradooda ma shaqeynayso marka waa way soo galayaan haddana maaragtay way iska baxayaan ama hurdadooda ku noqonayaan ama howlahooda kale wataan bad magacii meeshuu saaran yahay maxamed waa soo galay axmed waa soo galay marka haddana waa waa wa kumana jiraan qof falow ab sameynayana ma jirto marka niyahow aqabadaas badan kuwa yaryarka leeyahay kuwa waaweynka v c e iyo eleven iyo twelvena stress badan ahayo maarata in ay buundooyinkoodii iyo jaamacad ku geli lahaayeen iyo arrimahaas ayakana aada iyo walwal badan u hayo marka waxbarashada victoria hadda waxaan maraynaa term three baa hadda sii dhammaan rabo hal term bisa haray term three-gaasna waa hadda waxaa nooga haray laba laba isbuuc camal welina lama hubo in iskuulka la furi doono xayraaddii bishii hore ee luuliya lasoo rogay ayaa wasaaradda waxbarashada gobolka victoria u ogolaatay ardada labada fasal ugu dambeeya iskuullada ee soomaalidu ay u taqaano form tree iyo form for oo halkana loogu yaqaano sanadka koobiyo tobanaad iyo sanadka ugu dambeeya ee labiyo tobanaad ayaa ardada loo ogolaaday inay ku laabtaan iskuullada iyadoo xayraadduna ay jirto maadaama ay jaamacadaha u gudbayaan balse iskuulka islaamiga ugu soomaalida badan ee altaqwa ayaa dowladdu ka reebtay ardadaasi inay iskuullada u dareeraan waxaana ay dib ugu laabteen qaabkii onlineka ee guryaha sababtana waxay ahayd iyadoo iskuulkaasi laga helay tirada ugu badan ee cudurka covid sagaali toban marka nio ataqwa iskuulka sanadkan waxaa laga helay adigu dad badan oo ayaa lagu xaqiijiyay inay meeshaas kasoo inay ka mid ahaayeen dadkii maaratay dad badan jirooyinka laga helay xaafadahaas oo dhan ayaa maaratay basically lagu nabay inay iskuulkaas ka imaadeen ama iskuulkaas origin la lahaa xaafadaha iskuulka ku yaalo waa iskuul waa dhul weyn oo hadda dad badan oo migrants dadka hadda wadanka soo dego hindida iyo carabta iyo soomaalida iyo ayaa dego xaafadahaas marka xaafadihiiba waxay noqdeen in ay qof walba laga helo la dhaho iskuulkaasoo xiriir la leeyahay iskuulkaasoo ama ilmihiisa tagaan ama ka shaqeeyaa ama maaragtay xiriir la leeyahay marka waa xaafad aada iyo muslimiinta aada iyo ugu badan yihiin marka dad badan baa jiro aan iskuulkaas waxba xiriir ku lahayn oo baalka laga helay oo haddana waxaa lay yacni iskuulka inuu xiriir la leeyahay camal lagaga soo qaatay marka sidaas aya daraaddeed iskuulkii aan hadda anigu aan dhigno aan dhigno ilmahana noo dhigtaan ayaa maaragtay wuxuu ahaa waxaa lagu hadda lagu qiyaasay inuu ahaa iskuullada aadka ugu badnaa baalkan laga helo saasa iskuulkaasna lagu xiray iskuulka cleaning aada u weynay sameeyeen oo intaasu kumanaan kun oo lacag ku qaatay inay clean gareeyaan iskuul aada u weyn waaye marka every class every meel walba cleaning ay keeneen wax walba way hagaajiyeen welina hadda maaratay waxay ka warsugayaan department in ay fasaxaan oo lagu noqdo haddaba waa sidee rajada in ardadu jaamacadaha u gudbaan sanadka soo socdo maadaama waxbarashadii tooska ahayd ee uu ishortaagay cudurka coronavirus buundooyinka ay heleen form three ayaa lagu qiimeynaa jaamacadaha say ku qaadan lahayn bosishonka jaamacadda lagu galaayo aad iyo aada loogu tartami jiray qofkii hela waa wax weynay ahayd marka sanadkan also way jaamacadahabaa hoose u dhigayaan yani nidaamkii wax ku qaadan jireen nidaamkii adkaa waagi hore gobolkan victoria ayaa lagu wadaa in xayiraadda laga qaado bisha sebteembar ee soo socoto saddex tobankeedii ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal maamulada jubbaland iyo galmudug ayaa toddobaadkan shir jaraa'id oo ay si wadajir ah ugu qabteen magaalada garoowe waxa ay ku sheegeen in wadahadallo khadka telefoonka ay la galeen madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada si markaasi xal midaysan looga gaaro arrimaha xalka siyaasadeed dalka soomaaliya sidoo kale warmurtiyada dhinacyadu soo saareen ay waxay sheegeen in shir wadatashi ah ay isugu imaan doonaan magaalada muqdisho si xal waara looga gaaro xalka siyaasadeed ee soomaaliya isla mar ahaantaasina looga arunsado doorashooyinka dalka soomaaliya ee sanadka iyo maxkamadda gobolka banaadir ayaa toddobaadkan xukunno isugu jira ganaax iyo xarig waxay ku riday saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo loo haysto lunsasho hanti dadweyne waxaana garsoore cabdiraxmaan saciid sheekh uu ku dhawaaqay kiiska dadkaasi la xukumay waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay ka eedaysano ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalk soomaaliya guuleed maxamed ibraahim waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiya lacagta uu lunsaday oo dhan dolar xukunkan waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka iyo qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiska labaad ee maxkamadda ku dhawaaqayso uu eedeysane ka yahay cali sheekh doon cabdi ahna mulkiilaha shirkadda maamuus general contracting and surface iyo madaxa hubinta commitment control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacag dhan lacagta uu lunsaday oo dhan konton iyo sideed kun shan boqol iyo shan doolar xukunkan waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka boqol iyo kow iyo boqol iyo laba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiska saddexaad ee maxkamadda ku dhawaaqaysa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay laba boqol afartan iyo sideed eedeysanayaal ka kale yihiin kow aweys xasan cumar iyo eedeysanaha labaad khadar aweys xasan maxkamaddu waxay ku heshay eedeysanaha koowaad aweys xasan cumar waxay ku heshay qodobka laba boqol konton iyo kow kudanaysa xafiis dowladeed waxaana ku xukuntay hal sanno iyo lix bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan iyo sagaal milyan shan boqol labaatan iyo shan kun oo shilin soomaali ah una dhiganta kun boqol sideetan iyo saddex doolar eedeysanaha labaad khadar aweys xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada laba boqol iyo sideetan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaana ku xukuntay saddex sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan sagaal iyo labaatan milyan shan boqol labaatan iyo shan shilin soomaali ah una dhiganta kun boqol sideetan iyo saddex kaasi waxa uu ahaa garsoore cabdiraxmaan siciid sheekh oo ku dhawaaqayay kiiska eedeysanayaashii maxkamadda la hor keenay iyo xukunka lagu riday mas-uul ka tirsan xisbiga wadani ee somalilan oo shijiray toddobaadkan hargeysa ku qabtay ayaa sheegay inuu xagijugleyn kala kulmay hay-adaha dambibaarista ee somalilan waxaana uu sheegay in arrintaasi ay daba socoto hadallada uu warbaahinta siiyo isagoo sheegay in la doonaya in la cabsigeliyo dadka dhaliilaya xukuumadda somalilan barkhad jaamac batuun afhayeenka xisbiga wadani ayaa warbaahinta toddobaadkan la hadlay taliyaha c i d da si sharaf lai soo dhoweeyey si sharaf la su-aal lai weydiiyey su-aalihii wuxuunba ku saabsanaayeen dhaliilaha aan u jeediyo xukuumadda kulmiye lixdii sannadood ee u dembeeyey dabcan taana dee waxaan u haysannaa shahaado inaannu dhaliilno oo dhaliilaha xukuumadda aannu sheegno wixii jawaabaana waan siiyey wuxuunba ii muuqataa inay iska tahawun intimidation ama cabsigelin si mucaaridnimada kulul loo joojiyo igana aniga joojin mayso inaan tooshka ku fiiqo dhaliilaha xukuumadda kulmiye ay leedahay kaasi waxa waa barkhad jaamac batuun afhayeenka xisbiga wadani oo toddobaadkan warbaahinta la hadlay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa tahriibyaal soomaaliya ee ajanabiga isugu jira ayaa doon ay la socotay toddobaadkan ku quusay xeebaha dalka gariiga iyo dalkaasi turkiga u dhexeeya waxaana tahriibyaashaana la sheegay inay ahaayeen sagaashan iyo lix ruux oo labaiyo toban ruux oo soomaali ay ku jireen khatar oo ka mid a dadka tahriibyaasha iyo doonta ay la quustay oo ay soo badbaadiyeen ciidamada dalka gariiga ayaa v o a faahfaahin ka siisay sida ay wax u dhaceen waxaa kasoo baxna turki waxaa u soconay talyaaniyaa u soconay doontana adi subaxii camal shan saac camal aabadda nala gashay afar saac camal markay socotay doonta biyo soo galeen toddoba saac duhurnimona way quustay waxaana badbaadiyeen markab jeeneesaana badbaadiye kadib waxaana soo qaadeen gariigaana soo qaadeen waxayna keeneen jasiiradayna keeneen oo ku taasho gariiga afar maalin uu qaadan lahaa ilaa shan maalin laakiin maalinta koowaad waa quusin doonta waxaa waaye kor markii laga arkaa doonta icanaa loo maleeyaa laakiin markaa dhexdeeda gusid doon burbursanay ahayd oo alwaaxa ah taasi waxa ay ka mid ahayd soomaalida laga soo badbaadiyey doon ku quustay xeebaha dalalka turkiga iyo gariiga u dhexeeya oo laga soo badbaadiyey halkaas toddobaadkan toddobaadkan waxaa rabshado ay ka dhaceen magaalada boorama ee somalilan kadib markii xukuumadda somalilan la sheegay inay surtaa ku samaysay safaruu boorama ku imaan lahaa ugaas cabdirashiid ugaas roble oo ka mid ah ugaasyada dowla deegaanka soomaalida suleymaan xasan xadi gudoomiyaha golaha deegaanka boorama ayaa v o da sharaxaad ka siiyey rabshadaha iyo sida ay wax u dhaceen ilaa imika intaan ognahay hal qofbaa ayaa xabadda ku dhacday isagoo gaadhigiisa wata halkaa calooshiina kaga dhacday waanu fiican yahay imika dhakhtarkaa la geeyey dadka kalena dhagax la tuuray iyo waxyaabaha mooyaane alxamdulilah aad bay u fiican yihiin wax dhiboo sii weyn oo maanta taallaana ma jirto kolley hawshu waxay ka bilaabatay waa arrin dhaqano dee cabdi ugaasku waa ugaaskii guud waa ugaas dadkiisu labada dalba joogaan haddana kolley sistem baa jiro dee in xataa kawarhaynta iyo imaatinka iyo sistamka laysku xidhnaada waa mid waajiba cidina ma diidanoo halkan cid u diidan ma jirta laakiin marxaladda hadda uu ku soo beegmay baa yaad moodaa inay bahal aanan u baahnayn in aad loo sii buunbuuniyo ayna hayne laakiin ay tahay in bal gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaaba ay soomaalidu tidhaahdaa inta halkan joogta inay arrintii isla eegaanoo wixii ama afkaar lagu kala duwan yaha laisla eego kadibna waa ugaaskii guuda wax guud oo laga midaysan yahay loogu yeedho uu arrintaa u yimaado waxa uu ahaa saleebaan xasan xaddi gudoomiyaha golaha deegaanka ee bowrame oo toddobaadkan v oda la hadlay dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo cashe ibraahim aadan
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud waxaanan idinkugu haynaa sida aad inoogaga barateenba heeso kala duwan caashe haye dhambaalka ugu horreeya toddobaadkana nuur waan ku bilaabayna barnaamijka waxa uu naga soo gaaray hooyo sacdiyo shariifa hooyo shamso barre hooyo maryam barre fartuun isaaq waxay ku magac dheertahay arlaadi iyo saygeeda ismaaciil marguus iyo caruurteeda waa fartuun isaaq arlaadi iyo sheygeeda ismaaciil marguus iyo caruurtooda khatro isaaq iyo sheygeeda deeq shariif iyo cabdinajiib mawliid iyo xaaskiisa nuurto shariif cabdirasaaq shariif cabdifataax shariif iyo daynabo maxamed sheekh iyo sheygeeda iyo caruurteeda iyo guuraay sheekh isaaq iyo maxamed nuur iyo amiiro sheekh isxaaq iyo birkaan sheekh isaaq iyo maymuun sheekh isaaq iyo maxamed nuur sheekh isaaq waa la badan yahay maasha allah waxaa kaloo ku jirta hooyo taqiila sheekh maxamed xasan birkaan iyo samsam axmed abukor xasan axmed abukor muna axmed abukor aamina axmed abukor iyo hibaaq axmed abukor iyo waa xaajiye shariifo abukar iyo cabdinaasir shariif iyo dhammaan baa la yidhi reer sheekh isaaq reer sheekh nuur reer waa dhammaan reer sheekh isaaq dhammaan reer sheekh nuur iyo dhammaan reer faadimo xaashi iyo dhammaan reer axmed abukor waxay dhammaantood iyagoo isku duubanay tahaniyad hawada u marinayaan maxamed sheekh isxaaq maxamed iyo nasre maxamed mooge oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa iyo sidoo kale bay yidhaahdeen xasan sheekh isxaaq maxamed iyo jaaliya shawuul sheekh cabdiraxmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waaro ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin ayaan ana raaciyay caasha dhambaalka ugu horreeya dhankayga waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer macalin ibraahim saleebaan oo ay ka mid yihiin cabdulqaadir macalin ibraahim iyo saleebaan iyo xaaskiisa iyo ciyaalkooda muumino macalin ibraahim saleebaan iyo odageeda iyo ciyaalkeeda ismaaciil macalin ibraahim saleebaan iyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa shariifo macalin ibraahim saleebaan iyo odageeda iyo caruurtooda faysal macalin ibraahim saleebaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa malyuun macalin ibraahim saleebaan waxaa kaloo ku jira ladan xusein farxiya maxamed macalin ibraahim saleebaan iyo yaasiin ciise wardheere waa wariyaheenii magaalada nairobi dhammaan dadkan isku duban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah axmed saleebaan macalin ibraahim iyo xaaskiisa baarliin nuur aadan oo dhowaan ku aqalgalay deegaanka karomi oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya wiilkaas waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkana waxauu naga soo gaaray hooyo nimco axmed daa-uud iyo caruurteeda ilmo axmed shire waxay kale yihiin mahad axmed shire muna axmed shire mamtaas axmed shire iyo amiire axmed shire daahir jaamac muuse daljir cabdikariim maxamuud xirsi guji iyo axmed naasir cabdi cabdulaahi wuxuu ku magac dheeryahay dicin iyo samatar xaashi muuse iyo cabdiraxmaan faysal ismaaciil wuxuu ku magac dheeryahay dhago iyo maxamed jufo waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadan u dirayaan maxamed axmed shire oo ku magac dheer ducaale iyo marwadiisa muna magaca qaybtii kale waa laga soo tegay oo sideedii bishan sideedaad ee sanadkan laba kun iyo labaatanka meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaasi allaha ka dhiga midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo wiilii caanan gabaryo caanana way ugu duceeyeen aamiin aamiin ayaan ana raaciyay dhinacii heesaha ayaan aadi doonaa heesta ugu horreysa caashahay heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee dhegaystayaashaan usoo qabanayno waa heestii oo buurta u kululeyd noorow inaad hoosteeda aad weliba hoosteeda yaanan dhihine badnooda inaad agteeda aad caano ku soo cabto hakaba codka macaan xasan aadan samatar
waxbaa ka dhacay heesta hakaba iyo fanaanka xasan aadan samater sida aad sheegtana insha allah ilaah nafa nagu gaarsiiya inaan caano ka soo dhanno halkaas dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno waxaan hayaa tahaniyada aroos waxaana diraya fardowse xasan cismaan iyo ruqye xasan cismaan faadima xasan cismaan qaasim cismaan iyo maxamed cismaan sheekh axmed cismaan sheekh maxamed cismaan iyo maxamed jaale xiish faadimo saalax iyo amaal maxamed jaale xiish baynuurte cabdi iyo hibo derow waxaa kaloo ku jira fatxi maxamed iyo nimco maxamed iyo xabiibe macalin ibraahim cabdi bashiir maxamed iyo axmed waa iidarow iyo hooye dahaabo xuseen cabdi iyo hooye baabo gacal injineer borow iyo kamas faarax bare asxaabtaas caan ayay ka yihiin caasha barnaamijka dhammaan asxaabtaasi waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosadda waa ismaaciil cismaan samaan iyo nadiifo maxamed dhicis oo arooskooda uu ka dhacay xerada dhadhaab gaar ahaan dhagaxley baa layidhi ducaduna waa dhankiin waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin
anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray awowe xuseen xasan jaamac iyo abi cabdicasiis xuseen jaamac iyo adeer cabdixakiin xuseen jaamac adeer cabdiraxmaan xuseen jaamaca adeer cabdiweli xuseen jaamac dhammaan waa adeero iyo eedooyin iyo walaalo waxaana sidoo kale ku jira faadimo xuseen xasan yurub xuseen xasan xaawo xuseen xasan fardowse xuseen xasan ciise cabdi casiis xuseen iyo jaamac cabdicasiis aabe xaaji yaasiin yuusuf cismaan iyo bahjo yaasiin yuusuf waa walaalihii baa la galay iyo fadxi yaasiin yuusuf iyo igraan yaasiin yuusuf faadimo yaasiin yuusuf iyo fardowse yaasiin yuusuf asme yaasiin yuusuf axmed yaasiin yuusuf iyo cabdixamiid yaasiin yuusuf iyo cabdiraxmaan yaasiin yuusuf iyo cabdulaahi yaasiin yuusuf iyo yonis yaasiin yuusuf dhammaan dadkani waxay tahaniyad farxad leh oo aroos hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada baa la yiri maxamed cabdicasiis xuseen iyo boqoradiisa baa la yiri bushra yaasiin yuusuf oo ku aqalgalay magaalada garoowe koob iyo labaatankii bisha agoost ee sanadka laba kun iyo labaatanka waxay leeyihiin aqalgalkiina allaha ka dhiga midkii loo aaye ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin aroosyada ayaa nagu badan dhambaal meher ayaan hayaa caasho waxaana dirayaa dadka kale ah raaxmo ibraahim iyo caruurteeda iyo saygeeda cabdi bilo cabdi iyo maxamed cabdulaahi hooyo maryan cali hooyo xaliimo goobe iyo katro qalaad eglan bashiir ayeeyo nuno iyo injineer borow salmo maxamed cabdulaahi falastiin khaliif yuusuf iyo nasre ceynab abwaan sanyare waxaa kaloo ku jira maxamed ibraahim aadan nuune oo magacaanan igu cusbayn caasha dabcan dhammaan asxaabtan waxay tahniyad meher ay u dirayaan lamaanaha kale ah salaado maxamed nuunow iyo muxiidiin nuur sugow oo meherkooda uu ka dhacay tuulada buuligaduud oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin anigana amiin ayaan raacinaya bal heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaasha usoo qaba nuuran dhinacii heesaha caasha heesta labaad waa heestii la yaabka lahayd ee halkudhigeeduna ahaa baldoc uun isugu beer waa fanaaniinta aamine cabdulaahi iyo maxamed axmed kule
tir hadal ii daboollaa dadka aan ka qarin jira oy dana itiri sheeg waa la hen waaye miya waa la xumil waaye abwaaniinta warwaa dhameeyeen
walaile waxbaa ka dhacay waxbaa qasbaya dabcan yaa
aad iyo aad aad iyo aad aad tahay heesta baldacun isugu bayr codadka amine cabdulaahi iyo maxamed axmed kulic intaasaan ku dhaafno dhinaca dhambalada mar kale haddaan dib u milicsano waxaa la yidhi bahda v o a soomaali magacayga waa sayid cumar rooble cali oo ku sugan baa la yidhi magaalada muqdisho galab wanaagsan buu yidhi waa tahay wanaagsan oo wacan v o a tahniyad farxadle waxaa diraya buu yidhi cabdirasaaq maxamed sheikdoon wuxuu ku magacdheeryahay janno gale iyo xaawo maxamed sheekdoon iyo asiili maxamed sheekdoon iyo xasan maxamed sheekdoon awowe cabdulaahi sheekdoon cigaal iyo awowe geelle shiiqow cigaal iyo awowe maxamed shiiqow cigaal master jannogale baa la yidhi ayayo cadar maxamuud tooxow iyo shariif yaasiin wehliye cabdulaahi cabdiraxmaan jaamac sayid cumar maxamuud xasan iyo mahad shire cali iyo maxamed shire cali iyo xaliimo shire cali iyo xaliimo suudi xalane iyo faadimo maxamed xaashi iyo shamso sheekh junaydi waxay dhammaantood iyaga oo kala joogaan gudaha dalka iyo dibaddiisa ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan oo waa hambalyo dhalasho farxad leh salaada shire cali iyo xalaawi maxamed sheekh doon oo ay gabaray ugu dhalatay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey misbaax salaada shire cali ducada iyo weliba heesta dhalasho wacan ayaan marti idinkaga nahay nuuro gabadhaasi dhalatay waxaa layidhi ducada waa xaggiina waan u ducayna allaha ka dhiga tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda dhinacii heesahana waa tahay caasha ilaahay ubadka ha noo badiyo waa og tahay wadankeena markaan wadanka joogay waxaan u malayn jiray soomaaliya inuu yahay dalka ugu dadka badan markaa yaraa waa intaa arka maogtahay laakiin markii dadyogan kale iyo caalamka kale aan soo galnay waxaan ogaaday maaragtay yaa ama dad badan ay ogaanayaan
waa intaad aragtay cabirka oo meesha oo meeshii aad cag dhigtaba la dudaayo waa ilaahay hana badiyo waa yarnahay waayahay heesaka hees macaan ayaan soo wadnaay laakiin bal aan warqadihii aan sii galno warqadda gacanteeda ku jirta waxaa diraya dadka kale ah cabdirasaaq xuseen xasan iyo xasan xuseen xasan cabdiraxmaan xuseen xasan iyo maxamuud xuseen xasan cabdiqaasim xuseen xasan sheekh cumar xuseen xasan sheekh cali xuseen xasan iyo shaafici xuseen xasan cusmaan xuseen xasan maryamo xuseen xasan iyo sacdiye xuseen xasan xaluu xuseen xasan iyo safiye xuseen xasan muuna xuseen xasan dhammaan dadkan waxay tahniya dhalasho oo farxadle u dirayaan maxamed xuseen xasan iyo sacdiyo nuur cali oo wiil ugu dhashay isbitaalka galmudug baa la yidhi cadaado taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo tobanka bishan agost ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkana waxauu naga soo gaaray yaxye maxamed xasan maxamed sheekh ciise cabdiraxmaan cumar rooble maxamuud maxamed cali iyo cabdulaahi xaaji cabdulle iyo cabdulqaadir axmed xasan iyo kaaho sheekh axmed shariif cilmi cawaaleh ayaana ciise cilmi iyo faadimo xasan cabdulle iyo cabdulaahi maxamed maxamuud iyo cabdulaahi axmed faarax wuxuu ku magac dheeryahay doctor iimaan iyo sulaymaan ibraahim yuusuf iyo cabdulqaadir sheekh xuseen waxaa kaloo dhambaalka ku jira xasan cabdirasaaq dalmar iyo ugu dambeyntii maryan cabdirasaaq dalmar dhammaan dadkani waxay kala joogaan canada jarmalka sweden australia denmark iyo switzerland suudaan qaar baa jooga ghana uganda kenya waa dunidii oo dhan lasoo koobay iyo gudaha dalkana qaara jooga soomaaliya waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambaliyo dhalasho oo farxadla u dirayaan aabeh daaci cabdirasaaq axmed faarax oo ku magac dheer dalmar iyo hoyo doctor ifraax maxamed xasan ismaaciil oo wiil gu dhashay caasimada dalka kenya ee nairobi maalintii axadda baa layiri taariikhdun ay ahayd lix iyo tobankii bisha agosti sanadka laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin allah ka dhigo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha ayaan dib u jalleci doonaa caasha ee dhegaystayaasha waxaan usoo wadnaa heestii jeeso iyo qalin jeeso iyo qalin jeeso waa tii sabuurad sabuur jeeso iyo sabuurad maxaa loo dhihi waayo mise jeeso iyo qalin labadooda waxbay qoraan marka malaha kolley waa uun derise yaa jeesada iyo qalinkii iyo sabuurada iyo casharka casha casharka jeesadana waxaa lagu dhigaya sabuurada kan qalinkana buuga lagu qoraya waa garta waay
ha marka maxaa kaaga baxay inta aanan heesta dhegeystayaasha u cayaarin caash kolleyba waxay horgeynaysaa fasaladii iskuolka wax lagu dhigan jiray kalaaskii iyo fasalkii iyo maaragtay yaa marka bal aan isaga kala dhex baxno ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo weliba dhegaystayaasha iyo heestiisii jeese iyo qalin
Tira Hadid
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta jaase iyo qalin fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqayaa dadka kale ah cabdulaahi isaaq aadan iyo xaaskiisa xaawo maxamed isaaq xasan isaaq aadan iyo ruqay isaaq aadan leylo isaaq aadan janaaye isaaq aadan sukarey isaaq aadan maano isaaq aadan iyo xaawo isaaq aadan carfoon isaaq aadan cali isaaq aadan iyo maryan cumar cabdifataax ibraahim nuur iyo cabdulqaadir fowdey suleymaan sheekh xasan injineerka aabu xuseen guure shiimoy dhammaan asxaabtan waxay tahniyad meher ay u dirayaan arooska iyo aroosadda weli lama gaarina filaya arooskii soo dadejiye laakiin waa raxmo xuseen guure iyo wariye xasan kaafi ay xasan kaafigeenina ma ahadhe laakiin inaad ku dartaanay ahayd maaragtay magac oo saddexan hase yeeshee xasan kaafi ayuu kusoo koobeen oo maherkoodu uu ka dhacay xerada dhadhaab dhagaxley gaar ahaan xaafadda d for ducaduna waa v o eda ay yidhaahdeen waxaan leenahay arooskana soo dadejiya iskuna waara oo ubad kheer qaba ilaahay ha idinku irsaaq aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan aadan cali mustafe maxamed xirsi cabdicasiis maxamed xirsi faysal maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan shiine ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo hindaah cali maxamed iyo nimcaan jaamac iyo siciid saleebaan maxamed dhammaan dadkale waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahniid dalasho oo farxad la gaarsiinayaan ibraahim maxamed muuse iyo hibaaq axmed oo wiil ugu dhashay magaalada burco ee gobolka togdheer gaar ahaan baa la yiri xaafadda hodan lix iyo labaatankii bisha agoos ee sanadkan waxaan leenahay bay ihahdeen wiilkaasi noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfacee soo weynaad annagun waxaan leenahay aamiin tahniyad dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday waxaana diraya suldaan cabdinaasir jaamac sayed iyo xaaskiisa maxamed jaamac sayed ayaa ku jira iyo xaaskiisa cabdi maxamed diirshe iyo xaliime cabdicasiis muuse maxamed aadan cigaal iyo xaaskiisa hindo axmed xasan cabdicasiis ibraahim sibriye iyo xaaskiisa baa la yiri waa nasro cabdi maxamuud waxaa kaloo ku jira hooyo faadumo ciise iyo reer cabdulaahi cali camey iyo dad kale oo aada u fara badan warqadda aada iyo aad ay u dheer tahay dhammaan dadkan oo kala jooga baa layidhi soomaaliya maraykanka sweden u k uganda kenya iyo meelo kale waxa ay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan bashiir guuleed cilmi iyo maymuun cali maxamed oo ay gabar ugu dhalatay gobolka nebraska ee dalkan maraykanka gabadhaasina waxaa loo bixiyay xafse bashiir xafse waxaan leenahay adan noqotii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya barnaamijkana waa tahniyad dhalasho farxad layaa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka diraya ay kale yihiin reer cabdi waxaa la waa reer cabdi xiiri samatar iyo reer cabdulle xiirey samatar daahir xiirey samatar maxamed xiirey samatar waa dhammaan waa qoyskii o dhan baa lasoo koobay reer calas maxamed jaamac iyo reer xaashi xiirey samatar iyo dad kaloo badan oo ay ka mid yihiin arwaax xaashi xiirey samatar iyo mahdi xaashi xiirey iyo gallad xaashi xiirey samatar iyo axmed xaashi xiirey samatar iyo daaqo xaashi xiirey samatar iyo shariifo xaashi xiirey samatar iyo dad kaloo badan oo halkan lagu soo koobi karin waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed xaashi xiirey samatar iyo nuura naley axmed cabdi sabriye oo wiil ugu dhashay magaalada guriceel waxaan leenahay bay yidhahdeen wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed amiin axmed in ilaahay uu ka dhigo ducadii baaba bilaabay iyadoo ducada la iisii wakiilanaya maba suginba waxaa layidhi ducada waa caasacuud waa tahay maxamed amiin waxaan leeyahay noqo sida magacaaga ka muuqataba mid aaminka ku caanbaxa oo aamin ah oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin ayaan leenahay gabagabadii ayaan soo gaarnay caasha haye heesta ugu dambeysa waa waxaa la yidhi caasha ha saarta
aa tahay waa heestaan kudhageedu yahay ha sheeg sheegin axmeddey abuubakar iyo sitey maxamed sheekh qosol wanaag iyada ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha waxaa idila socodsiinaya barnaamijka nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan caashucuud intaan mar kale barnaamijkan toddobaadka dambe ku kulmi doonna haddii alla idmo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadino
idaacadii galabnimo oo aan idinla socodsiinaynay anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daandurey dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa
shagging it.